bismi illaahi raxmaani raxiim ku soo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door furan waxaa ka mid ah maamulka gobolka iyo kan degmada jowhar oo wada dagaalo lagu xoreeyo buqda baari dagaalo ciidamada deegaanka iyo al-shabaab ku dhex maray gobolka shabeellaha dhexe maamulka hirshabeelle oo sheegay inay soo afjarayaan al-shabaab wasiirka arrimaha dibadda oo kulamo muhiima la qaatay wasiiro carbeed caalamkana waxaad ku dhegaysantaan ukrein iyo ruushka oo ku heshiiyey in maxaabiista dagaalka ay isweedarsadaan qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ee dadku ku dhegaysan doontaan hadduu eebinoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar korona markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan waxaa meel gabagaba ah maraya xiritaanka buuq ka baxday tuulada baari oo ka tirsan degmada jowhar dadaalo ay sameeyeen maamulka gobolka kan degmada iyo shacabka ku nool tuulada baari ayaa suurtageliyey in inta badan biyihii ka baxay buuqda la xakameeyo guddoomiyaha tuulada baari ayaa u sheegay raadiw jor inuu rajo weyn ka qabo in caawa lasoo gabagabeeyo xiritaanka buuqda xalay ka baxday deegaanka baari guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe maxamed cabdisheekh xamduug iyo guddoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cismaan maxamed mukhtar baari ayaa maanta gaaray tuulada baari oo weegi shabeelle ka sameeyey fatahaad oo saameyn ku yeelatay dadka deegaankaasi ku nool booqashada mas-uuliyiintan ay ku tageen deegaanka baari waxa ay salka ku haysaa sidii ay indhahooda ugu soo arki lahaayeen heerka ay gaarsiisan tahay buqda xalay ka baxday deegaanka baari mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe uu ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda maxamed cabdish iyo ismaan maxamed mukhtaar ayaa maanta oo dhan ku sugnaa buqda baari iyagoo ka qayb qaadanaya sidii loo xiri lahaa buqdaasi ugu dambeyntii mas-uuliyiinta maamulka gobolkii kan degmada jowra ayaa u mahad celiyey dadka deegaanka baari sida ay isu hilqaameen oo ay u dadaaleen in lagu guuleysto inta badan buqda in la xiro dagaal ciidamada deegaanka iyo al-shabaab ha ku dhex maray gobolka shabeellaha dhexe warkani waxaanu faahfaahinayaa waryaheena bashiir calidaar caanaboore faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar qorshaysan ay qaadeen ciidamada deegaanka ee macawisleyda ee gobolka hiiraan kaasoo ay ku qaadeen saldhigyo al-shabaab ay kaga sugnaayeen deegaano dhaca xadka ay wadaagaan gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ciidamada deegaanka ee macawisleyda ay weerar ka soo qaaday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxay beegsadeen saldhigyo al-shabaab la sheegay inay isku aruursanayeen sida ciidamada deegaanka saraakiishooda ay xaqiijiyeen halkaasina ay weerar ku qaadeen ciidamada deegaanka ee macawisleyda ee gobolka hiiraan agagaarka deegaanka tabakal ayaa xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo halkaasi ku sugnaa ay ciidamada deegaanka ee macawisleyda ay weerar ku qaadeen kaasoo ay sheegeen saraakiisha ciidamada deegaanka in ay khasaare xoogan ku gaarsiiyeen xubnihii ka tirsanaa al-shabaabka ee ku sugnaa agagaarka deegaanka tabakal mid ka mid a ciidamada deegaanka ee macawisleyda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa mid lasoo qorsheeyey inta badan laga warhelay xoog ku aadan in xubno ka tirsan al-shabaab halkaasi isku aruursanayeen ugu dambeynna weerarkasan ciidamada deegaanka ay ku qaadeen khasaaro dhimashadii dhaawac iyo tilmaamay inay gaarsiiyeen xubnihii ka tirsanaa al-shabaabka ee halkaasi ku sugnaa deegaanka madax iyo deegaanka tabagal meel u dhow liiraa ragta maxaa arfax ay joogaan halkaana wadiinkaagu oo warcadiimeedkaagu ogdinka liiraa ummadda islaama dhigay tan waxaa ka dhacay labadaas maalmood weerar difoo ka dhaqaaqa ciidamada mujaahidiinta dibxoreynta qaaday annagaana weerarnay waana ku guulaysano sabiilsaagliina waan kusoo qaadanay anagoo si nabad ah labada weerarka annaga qaadnay waana wajib dagaalku in weerar qaado oo wajib ilaa meelkaan meel lagama waxdiisan karo annaga duulaan kala haynay dagaalkuna waa dagaal waajib oo lalkayow xadiismadoodan ugu tagnay waa ku weerarnay markay carareenayna dhanka ayib aan u carareenna waan ka soo laabanay wax hadda khasaaraa oo annagana soo gaaray ma jiraan ayaga khasaare baaxad lahaa gaaray oo badan inay duugeen oo qashinkooda ay ku duugayaan caadiyabaan ay meelna laba qofood ku duugeen meelna saddex qofood ay ku duugeen labada fidisimood ay ninka liiraan ugula dagaalay dhaawac fara badanna ay qaadeen halkaasaan meeshii ugu hayaa anigana wax hadda la soo gaaray haway waraagaana ma jiraan dhowr jeer ayaa ciidamada deegaanka ee macawisleyda ay ka dagaalamo gobolka hiiraan ay weerar ku qaadeen saldhigyii al-shabaab ay kaga sugnaayeen qaybo ka mid ah deegaano dhaca xadka ay wadaagaan gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan maamulka hirshabeelle ayaa sheegay inay soo afjarayaan al-shabaab cabdiqadir jakarta ayaa inoo eegaya deegaano ka tirsana gobolka shabeellaha dhexe hadda waxaa ka socdaa abaabulkii ugu dambeeyey ee ku aadan sii deegaanada iyo degmooyinka gobolkaas oo ay dhowaan soo galeen maleeshiyada ururka al-shabaab looga saari lahaa taliyaha ciidanka booliiska dowlad goboleedka maamulka hirshabeelle xasan dhiciso oo ku sugan deegaanka wargaadhi islamarkaana la hadlayay boqolaal ka mid a ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka iyo macuusleyda ayaa sheegay in lagu ballamay in meel kasta oo la joogo lagula dagaalamo maleeshiyada ururka al-shabaab waxa uu sheegay inay diyaariyeen ciidamo aada u fara badan oo macuusley ah kuwaas oo la doonayay inay habbeeleed kula dagaalamaan maleeshiyaadka ururka al-shabaab isla markaana maalmaha soo socda ay ka adkaan doonaan sida uu hadalka u dhigay
waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka oo soo gaaray goobtaan maanta aad ujeediin deeqahaas geelana idin keenay xanuunkii iyo xafafkii meeshaan ka dhacana idinla qaybsaayo horena noola qaybsaayo taleefonka aan ka bixin saacad saacad noo soo wacayay waxaan leenahay guddoomiye aad iyo aad aad u mahadsan tahay gobolkan waa gobolkaad madaxda ka ee dadkaana waa dadkaad adigu maamulka guddoomiyaha aad u ahayd adaa nooga dhow maanta anaga adiga adaa u dhow waa shacabkaaga anuga saraakiil ciidabaan nahay guddiga marka waxaan ku leenahay aad iyo aadaan u mahadsanta waan kaaga mahad celihaynaa deeqda iyo diiqadaad noo keentana waa ku mahadsantaan ku leenahay run ahaantii waa deeqna wada gaartay milatariga inta degan iyo macal ciidamada dhammaantoodii macal macawisleyda aad iyo aadaad u mahadsantaan ku leehay taas haddii aan taas intaan soo gudbo guddoomiyaha waa runtiisu halgan dheeraa la soo galay halgankana qofo maal uga jirta isagoo laftiisa intuu hadda naga maqnaayo ma ahayn inuu gurigiisa joogey xamar markaa kasoo wada baxnuu kasoo baxay waxuu joogay dhul kalow abaabul uu ka sameeyahay marka deegaanada hadda la degan yahana dhammaan waxaa dadka ka go-an oo lagu ballamay in meel kastoo la joogo lagula diro nimankan khawaariijta abaabulaa socda loogu talagala haddii qabiil ahaan la yidhaaho sida idinkoo kaletooda dadkii deegaankahayna waa meel kastaa laga diyaariyo haya qaarkiin waa umalayhaa shala waa nala socdeen waa soo arkeen goobey aan tegeyna dad lasoo abaabuloo lasoo diyaariyey idinka gadaalna sidoo kale aan loo diyaariyo hayo qabiilaadkii qabiilaad kale oo kulley haddana goobaha horle la soo geli doono imaan doonana way jirayaan idinkuna kaalintaad markii hore wargaadi aad ka qaadateen iyo dagaalkii aad ka qaadateenna aad iyo aad u mahadsantihiin dadka kaletoodna si idinka sidaa idinku aad samayseen oo kale inay sameeyaanay meesha goobahay joogaan inay xajistaan ama ay hore u socdaana dhammaan dadka wada go-an guddoomiye dadkaana waa dadkii difaaca deegaankaanu afartan iyo dhowrka qof aday uga dhimatay waa uun raggii soo yara waxa jooga rag kale u soo gurmado u yimid haddana sidoo kale waa dalkoodii deegaankoodii maanta meel kale ku dhima lahaayeen haba yaraatee ma jirtay waxay diyaar u yihiin inay maanta haddana ay ku dhintaan waa waxay hadda u taagan yihiin inay qoryo u wataan ayagana waxaan leenahay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin nimankan khawaariijta oo dalka waa baaba'sheen dadkiina waa baaba'sheen dalkiina waa baaba'sheen waxaad ogtihiin intaan dhulkaan la qaban oon la imaan ama tuula ahaatee ama degma ha ahaatee xarun duulo ka dhisneed ma jirin xarun ciidanoo ka dhisneed ma jirin haba yaraatee nal ka shidnaay ma jirin maantana waxaad aragtiin halka nalka baxaa iyo halka ka dhisan ama saldhig ha ahaato ama isbitaal caafimaad aate marka waa niman dalka deegaanahana baabi'ahay dadkiina baabi'ayo halay qarax ku dilaan iyo halay xabad ku dilaan ka dhigeen marka waxaan leenahay ilaahayna ha naga qabto annaguna hadda inaan iska wada qabanaa nagala rabaa si kastaba dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ayaa hadda wada qorshihii ugu dambeeyey ee ku aadan si deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe looga saari lahaa ururka al-shabaab wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdisalaam cabdicali oo ku sugan magaalada baqdaad ayaa kulan doceeto muhiim ah la yeeshay qaar ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalka xubnaha ka ah jaamacadda carabta wasiir cabdisalaam waxa uu kulamo mirdhal ah la qaatay wasiirada arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee algeria iyo jamhuuriyadda jabuuti kuwa uu kala hadlay arrimo badan oo muhiim ah kulamadan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada geesoodka isagoo dhinacyada siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale taageerada labada dal ay u hayaan dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan xasiloonida iyo horumarka dalka wasiirka kulamadan uu la qaata labada wasiir waxay ka turjumayaan sii xoojinta xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga ee ka dhexeeya soomaaliya dalkaasi iyada oo lasii ambaqaadayo wada shaqaynta dhow ee ku salaysan danaha wadajirka ah ee gobolka iyo dunida carabta halkaaad naga dhegeysanaysaana waa radio jor markana warka caalamka yukraine iyo ruushka ayaa ku heshiiyey in ay isdhaafsadaan kun maxaabiis dagaal ah midkiiba kadib wadahadal foolkafool ah oo ah kii ugu horreeyey muddo saddex sano ah taariikhda wareejinta ayaa la cayimay laakiin si rasmi ah looma shaacin yukrain ayaa isoo kale codsatay wadahadal toos ah oo la yeelato madaxweynaha ruushka valadimir putin moscow ayaa sheegtay in ay diiwaangelisay codsigaani saraakiisha turkiga oo ku jira wasiirka arrimaha dibadda hakan faydan ayaa fududeeyey wadaxaajoodka nabadeed oo labada dhinac ay sheegeen in ay ka mid tahay in laga wada hadlo xabad joojin suurtagal ah oo waarta madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa ku booriyey falcelin xoogan haddii aan heshiis xabad joojin aan la gaarin wadaxaajoodkaasi dib ayuu dhacayaa dhanka kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu la kulmo putin siduu ugu dhaqsiyaha bada ee aan awoodno iyadoo xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka mark rubo uu yidhi waxaa loo baahan yahay dilka in la joojiyo kadib kulankii uu istanbul kula qaatay mas-uuliyiinta ukraine iyo turkiga saaxiibada aanu jecelnahay war wixii dalka iyo dibadda caawina soo gaara waan iga intaa cidduu warka iyaga seegana waxaa dib ugu daalaacan karana barta aan facebook ku leenahay raydi wajo hor sidaas iyo nabadgelyo